cusman waad mahadsan tahay goor dhow ugu soo laabteen howlka shirarka ee garoonka diyaaradaha ee kulamadu ka socdeen waayadii dambe waxaana ay isku raaceen warmurtiyeed qodobaysan qodobo ilaa toddoba gaaraya ayay mabda ahaan isku waafaqeen ba layidhi hogaamiyaasha soomaalida qodobka koowaad waxaa layidhi inaysan jirin wax muddo kororti ah xilliga uu dhammaado muddada dastuuriga ah ee hay-adaha dowladda federaalka laba waxaa layidhi dhismaha aqalka hoose iyo aqalka sare waa inay qeyb ka ahaadaan hanaanka doorasho ee sanadka laba kun lix iyo toban saddex in doorashada labada aqal waa inay ku salaysnaadaan baa layidhi isku dheelatir qabiil iyo deegaan afar ergooyinka doorasho ka qayb qaataan doorashada xildhibaanada baarlamanka taasoo ka dhacaysa caasimadaha dowlad goboleedyada ergooyinka waa inay matalaan baa layidhi qeybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka dhalinyarada iyo bulshada rayidka ah shan in ay jirto kuraas cayiman oo ka mid labada aqal taasoo haweenka loo qoondeeyey waa in la xoojiya baa layidhi xuquuqda dhalinyarada iyo dadka laga tirada badan yahay lix waxaa layidhi waa in laisku raaco qorshe howlfulin siyaasadeed oo cad oo qeexaya meelmarinta hanaanka doorasho ee laba kun iyo toban iyo mid kale oo cadaynaya sidii dalka doorasho uga bixi lahaa waxaa layidhi hogaamiyaashu waa in ay arrintan oo faahfaahsan ay soo saaraan kulan tobanka bisha janaayo ee soo socota kismaayo ku dhex mari doona hogaamiyaasha soomaalida